xusseenow arrinta iyada ee qoladaas vice media iyo r c m da u dhaxaysa go-aanka laga gaadhay ee ah in ay xaq tahay in ay bixiyaan vice mediahu wixii ay ka doonayeen r c m du warkay ka doonayeen waa arrin dabcan marka hore loogu talagalay inay miidiyaha ama qolada saxaafadda ay ku jilciyaan si ay war uga helaan loogu talagalay laakiin sidaa adugu baad carabaabtay waxaa dhici karta inay saamayn ku yeelato dadkii waalidka ahaa gaar ahaan dadka soomaalida ah waa marka u horreeye horta qolada aarsi magama booliiskuba way ka yara gabbadaan qaraabada dadka dembiyada gala oo waxay isku dayaan inaanay u ekaysiinin inay dembiga kula jiraan iyaguna ay kula jiraan inaanay u ekaysiin bay doonayaan oo inta badan way ka gabbadaan marka dhinaca guud marka loo eego saxaafadda iyo dadka waalidka ama qaraabada booliisku si ulama wada dhaqmo oo way iska yar ururiyaan laakiin soomaalida arrin yar baa jirta gaar ahaan albeerta oo waxay rumaysan yihiin booliiska albeerta gaar ahaan kuwa edmonton iyo kaalgarib waxay rumaysan yihiin in soomaalidu aanay u hagar bixin booliiska inay u waramaan marka arrintu ay khusayso qof qaraabo ahaa oo ay warkii qariyaan ayay magaranaysa rumaysan yihiin taasoo keentay xataa dembiyo badan oo ka dhacay halkan albeerta inaanay booliisku marmarsiyo ka dhigtaan arrinta si aanay magaranaysa u xallilin marka arrintan shirdoonna dee arrin weyn bay ahayd oo markay qolada vice mediahu la wareysan jirtay waan la soconnay oo iskaaban kala soconnay aad buu u soo baxay oo oan la soconnay annaga laftiga iyaguna halkan waan ka meermeeray runtii inaan xataa booliiska la hadalno aniga laftiga way isku dayn la waraystaan waan iska diiday markaa sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa hadda in ay musheekhdii waalidkii dadkii kale communitiga yaqaanay wax noocaasa inay ku khasbi karaan isku dayaan booliisku inay ku khasbaan inay war siiyaan iyagoo isticmaalaya ogolaanshaha maxkamadu ay ogolaadeen in marka ay noqoto dhinacii nabadgelyada lagu khasbi karo ciddii war haysa ama ha ahaato saxaafad oo dee xorriyad qowl gaaraba la siiyey ama dadkii caadigaaba ahaadaane inay arrintaa loo isticmaalaa aad bay u suuragal tahay marka waxaan dadka soomaalida haddii la ka codsanayaa inay bal is ilaaliyaan oo kollayba dee dadka ulaha boocdaa loogu tukanaya baa nahaye inay aad iyo aada isku ilaaliyaan ayaan haddii la idhaahdo aan ka codsanaya